Bulshada ka dhaqanka deegaanka Cado Kabiire ee gobolka Galgaduud oo baahibin qaban dhismo dhameystirka isbitaalka guud ee magaalada Cado Kabiire iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku codsadeen gaar ahaan dadka dhalada iyo deegaanada ay ku codsadeen iyo ku qayb qaadan dhismo isbitaalka munaasabada codsiga dhameystirka isbitaalka guud ee magaalada Cado Kabiire ayaa waliba ku qayb galay gudoomiyaha degmada guddiga dhismo isbitaalka guud odayaalka deegaanka culimada iyo qaybo shir duwan ee bulshada magaalada koreyntii waliba kulanka ku hadalaya gudoomiyaha magaalada Cado Kabiire Daahir Daawud Ogaas iyo ku warbiya meeliya hadamaraayta dhismo isbitaalka iyo waliba bulshada deegaanka uusan ka baaqay iyo garab istaagan dhameystirka isbitaalkaas iyo bulshada lanka adeega
dhismaha isbitaalka oo halkan aad indhihiina ku aragtaan meesha uu maraayo oo qaybtii koowaad ee deydka la dhisay qaybaha hore waa qaybihii ugu muhiimsanaa runtii cidda aan hadda u xilsaarnay inay dhisaanna waa guddiga guddigana dadka aanu u xilsaarnay inay wax ka soo qaadaan waa dadka ilaahay wax siiya guud ahaan gaar ahaan dadka deegaanka ka soo jeeda marka hore waxaan rabnaa in qof kasta ee deegaankan ka soo jeeda ee guddigan ay kulmaan inuu la fududeeyo sidii dhismahaas isbitaalka ay gacan uga geysan lahaayeen guud ahaanna ummadda ilaahay wax siiyey sidaasoo kale ayaanu rabnaa inaan ka codsanno waxaan rabaa si gaara inaan ula hadlo dowladda labada heer dowladeed dowladda federaalka iyo galmudug runtii dadka wixii ay halganka ugu jireen ama ay maxaa la yidhaahdaa dowladnimada ay u raadinayeen ama dowlad jacaylku uga muuqday waxay ahayd inay helaan adeeg annaga haddii aanu nahay wakiiladii deegaanka dowladda u qaabilsanaa su-aalaana la weydiinaya waxaynaaw adeegii iyo serviskii dowladdu dadka ay ugu talagashay jawaab dowladeedna waanu bixi weynay taas ayaa keentay inaan dadka ku dhex laabanno ugu dambeyntii culmaawadiinka odayaalka iyo qaybo shilduwan ee bulshada iyo ku codsadeenka dowladda iyo bulshada in lagu wada qayb qaadada sidii la dhammaystirin lahaya isbitaalka waxaan leenahay walaalayaasha iyo muxsiniinta malna maqlayo muslimiinta ah meeshaan oo isbitaal aan lahayn ee hadda intii muddaana hawshaan laga rafanayay dadka muslimiinta oo muxsiniinta oo walaalaha inay naga naga gacan siiyaan oo jeebkooda furaan iyo akoommadooda meeshaan isbitaalka dhul badan oo weyn aa loo maraa markii isbitaalka danu naga qabato aalmo weyn aad ka soo gashaan haddaad beli joogtaan iyo haddaad baadiye joogtaan iyo haddaad carraa shishay joogtaan iyo haddaad carra dhow joogtaan waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal haddaan barjirin meeshaas cali kabir la yidhaahdo oo haddaan abarjiin baxdo waddankeeda ah waxaannu doonaynaa inaadnu u kaalmaynaan isbitaalkaas haata kahor meeshu isbitaal ma lahayn dad badan oo seban joogana waaynu nahay meeshuna dadkuna waa tabar yar yahay waxaan idinka codsanaynaa inaad meeshaas nuugu kaalmaydaan baahidaasaana danqeeday maadaama aan ka soo jeedno deegaanka waxaan marka dadka aan ka codsanayna si lamid dadka deegaanka ka soo jeedo kale inay baahida nala arkaan maanta qoftii waayeelo sonkorta ku kaco ama dhiig ku kaco dhiigkar ku kaco meel cirbad looga dura ma laha qofkii dhaawacma oo geed yar xagto meel cirbaddigshin looga dhifta ma laha waxaa marka bulshada soomaaliyeed iyo maaragtay ummadda islaamkaaba aan ka codsayna in arrintaas nagala qaadaan fayskii koowaad siibaddii waa soo dhammaatay ganjeeladii iyo wixii waa la geliyey meesha marka guryihii ayaan rabnaa inaan bilowno guryuhu marka waxay ka kooban yihiin saddex toban qol ayuu ka kooban yahay marka dadkii dhisi jiray oo isbitaallada dhisi jiray waa dareemayaan qarashka ku baxaya meeshaan marka qarashka taqriiban ku baxaya waa laba boqol iyo konton isbitaalka guud ee magaalada Cado Kabiire ayaa hadda meelfayla maraya dhismooshay si ugu faa'iidaysadana bulshada deegaanka isbitaalku oo baahi badan iyo qaban dadka deegaanka ku noolana